في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta hadaan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afar iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaallo xoogan oo toddobaadyadan ka dhacay waddanka yemen iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta oo daaha ka rogay tirada ciidamada looga dilay dagaalka ka soconaya waddanka yemen ee toddoba sano jirsaday waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa warbixin qodobkaas ku aadan waxaad sidoo kale toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan qaybta labaad maqaaluu ciwaankiisu yahay waxarid ilmu'miniin oo uu qoray qoraas soomaaliyeed dadka muslimiinta ahna ku boorinaya inay ka qayb galaan jihaadka ka socda caalamka waxaan idiin soo gudbin doonnaa qaybta labaad maqaalkaas oo uu qoray qoraas soomaaliyeed oo lagu magacaabo yuusuf xaaji waxaad sidoo kale toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan naftii horihii fuliyey weerarkii lagu dilay saraakiisha maraykanka ee ka dhacay magaalada muqdisho oo bixiyey waraysi muhiim ah muxuu yahay dardaaranka ku socda qoyskiisa iyo raggii uu ka tegey ee ka tirsan mujaahidiinta waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waraysiga dhammaystiran ee uu bixiyey istishhaadi caasim qodobadaas ayaa toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan ku soo dhowaada mar kaleyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون waa hagaag qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waddanka yemen toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ka soconayay dagaallo xoogan oo dhex maraya ciidanka xuutiyiinta iyo kuwa xukuumadda yemen waxaana xuutiyiintu ay sheegeen in dagaalka ka soconaya waddanka yemen looga dilay in ka badan toban kun oo askari warbixin ku aadan qodobkan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya waddanka yemen ee dhaca dhulka jasiiratul carab waxaa toddobaadkan ka dhacay dagaallo xoogan oo u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo ciidamada xukuumadda dalkaas sida ay soo tabiyeen saxafiyiin ku sugan waddanka yemen waxaa maalintii arbacada ilaa shalay oo khamiis ahayd dagaallo culus ay ka dhaceen koonfurta ma'rib kuwaasoo u dhexeeya xuutiyiinta iyo xukuumadda dagaaladan ayaa waxaa barbar socday duqeymo xagga cirka ah oo ay geysanayaan isbahaysiga carbeed ee ay hogaaminayso dowladda sacuudiga diyaaradaha ayaa waxay duqeymo culus ku garaaceen fariisimo ay ku sugnaayeen xuutiyiinta kuwaasoo ku yaala koonfurta ma'rib ee dalka yemen sidoo kale dagaallo qaatay in muddo ah ayaa waxay ka dhaceen buuraha assawaad oo u dhexeeya magaalada bani dabyaan iyo sarwaax oo ka tirsan ma'rib dagaaladan oo ahaa kuwo culus ayaa waxay geysteen khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamayay hase yeeshee lama soo warin tiro rasmi ah oo ku aadan khasaaraha muuqaalo lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya dagaallo xoogan oo dhex maraya ciidamada xukuumadda iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta waxaana sidoo kale la arkayay ciidamo lagu dilay dagaaladaas dhanka kale kooxda xuutiyiinta ayaa shaaca ka qaaday in ku dhowaad shan iyo toban kun oo askari looga dilay dagaalada ka socda waddanka yemen tan iyo sanadkii laba kun shan iyo tobanka kuwaasoo intooda badan ka dhacay gobolka ma'rib saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee xuutiyiinta ayaa sheegay in afar iyo toban kun iyo toddoba boqol oo ka mida ciidamadooda la dilay tan iyo bishii juun oo ay magaalada ma'rib dagaalo adag kula galeen ciidamada xukuumadda yemen oo taageero ballaaran ka helaysa isbahaysiga carbeed dagaaladan oo ay labada dhinac ku doonayaan inay kula wareegaan magaalada ma'rib ayaa ah kuwo muhiimad gaar ah u leh dhinac weliba maadaama loo arko inuu yahay gobol muhiim ah kaas oo ay xuutiyiintu juhdi ballaaran ku bixinayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen xulafada ay horboodayso dowladda sacuudiga oo taageero siinaya dowladda yemen tan iyo sanadkii laba kun shan iyo tobanka ayaa ka mid ah caqabadaha xuutiyiinta ka hortaagan inay la wareegaan gacan ku-haynta gobolka ma'rib iyadoona toddobaadyadii lasoo dhaafay isbahaysigu shaaciyeen inay dileen afar kun oo askari oo ka tirsan xuutiyiinta dhinaca kale kun laba boqol iyo konton askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda yemen ayaa lagu dilay dagaalada qaraar ee muddadaas ka socday gobolka istaraatiijiga ah ee ma'rib islamarkaana hodanka ku ah shidaalka waxaana khasaarahan xaqiijiyey laba sargaal oo ka tirsan xukuumadda yemen kuwaasoo la hadlay wakaaladda wararka ee faransiiska colaada yemen ee u dhexaysa xukuumadda taageerada ka helaysa isbahaysiga carbeed iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta oo iyagana garab ka helaya dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ah mid sii xoogaysanaysa waxaana marka laga yimaado khasaaraha ay labada dhinac isku geysteen jira mid soo gaaray dadka rayidka ah ee ay ku dul dagaalamayaan
waa hagaag intiinii la socotay barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan toddobaadkii hore sii daynay qaybta koowaad maqaal ciwaan looga dhigay waxaridilmu'miniin oo uu qoray qoraal lagu magacaabo yuusuf xaaji kaas oo uu kaga hadlayo ahmiyadda jihaadka xukunkiisa noocyada u qaybsamo isagoona qaybaha dambe ku diray fariimo ku socda dadka muslimiinta ah oo ku boorinaya inay ka qayb galaan jihaadka haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad oo uu soo jeedinayo weriyaheena maxamed cali aadan عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه saxaabiga sabrata ibnu abi faakih waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo odhanaya shayddaanku wuxuu ibnu aadamka u fadhiistay waddooyinkiisa wuxuu u fadhiistay waddada islaamka wuxuuna ku yidhi ma islaamaysaa oo ma waxaad ka tegaysaa diintaada diinta abbayaashaada iyo awoowayaashaada markaas buu ku caasiyey oo uu islaamay kadib wuxuu u fadhiistay waddada hijrada wuxuuna ku yidhi ma hijroonaysaa oo ma waxaad ka tegaysaa dhulkaada iyo hawadaada adiga oo og in qofka dalkiisa ka taga uu la mid yahay faras wadda dheer ku lumay markaas buu ku caasiyey insaankii oo hijrooday kadib waxa uu shayddaanku u fadhiisanayaa waddada jihaadka wuxuuna ku yidhi waad jihaadaysaa jihaadkuna waa nafta iyo maalka oo la bixiyo waad dagaalamaysaa kadibna waa lagu dilayaa xoolahaadana waa la qaybsanayaa markaas buu caasiyey oo jihaaday rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofkii sidaas sameeya wuxuu alle ku leeyahay inuu janno geliyo qofkii sidaas sameeya oo haddana la dilo wuxuu alle ku leeyahay inuu janno geliyo haddii uu biyo ku haftana wuxuu alle ku leeyahay inuu janno geliyo ama uu jiro gaadiidkiisa wuxuu alle ku leeyahay inuu janno geliyo كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة أخرجه النسائي وهو حديث صحيح
marka walaalkeenna allah dartiisaan u jecelnahayow waa kaas shayddaanka ee noo diidan inaan jihaadno jannadaas aan heli lahaynna naga hortaagan ee su-aashu waxay tahay ma shayddaanka ayaan raacnaa oo warkiisa maqalnaa oo aan iska diidnaa awaamiirta allaah mise waxaan diidnaa warka shayddaanka oo waxaan qaadanaa amarka allaah haddii aan tan hore qaadanno waa halaag iyo naar tan dambe haddaan qaadanona waa janno iyo raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaalaa dardaaran waxaa shaki la-aan ah inaad geli doonto dagaal adag oo ka dhex dhacaya gudaha qalbigaaga maxaa yeelay waxaad tahay muslim iimaankaaga ayaa wuxuu ku leeyahay fadhiga ka kac oo qaado awaamiirta allaah shayddaanka iyo naftana waxay ku leeyihiin warjihaad ma geli kartide wax fududna ma ahane ee gurigaaga shaqadaada iyo qoyskaaga ha ka dhex bixin laguguma dhaleecaynaya arrintaas welina waxaa alle mahadi ah in qalbigaagu nool yahay maxaa yeelay qalbiga dhintay ama uu nifaaqu la degay maba kusoo dhacda inuu maalinna jihaado oo uu fadhiga ka kaco hase yeeshee adiga qalbigaaga kheyr ayaa ku jira hase ahaatee shayddaankii ayaad u xiran tahay marka keliya uu qalbigaagu kusoo dhaco inaad jihaado kun cabsiba ha kugu furee shayddaanka waxaad ka wanaagsan tahay malaayiin ruux oo kula mid ah adiga hase ahaatee walaalkeenna aan jecelnahayow isla hadalkaas gudaha naftaada ah waxaad raacsiisaa hal tallaabo ma garanaysaa waxay tahay tallaabadaas waa go'aan qaadasho iska ilow labalabaynta qaado go'aan rag ayuuna alle kaa dhigay waddada aad ku socotana ku bishaarayso inay tahay waddo uu horay u qaaday suubanaha sala allahu calayhi wasalam saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo salafkii aan jeclayn sidoo kale ogow in rag adiga kula mid ah ay maanta hubkooda garwaaxsan yihiin ummaddoodana difaacayaan adigana ay hiil walaaltinimo kaa sugayaan
إخواننا المسلمين في كل مكان أحبابنا الذين يعرفوننا والذين لا يعرفوننا اشتقنا لعناقكم walaalaheenna muslimiinta ah meel kastoo aad joogtaan walaalaheenna na garanaya iyo kuwa aanna garanayninba waxaan u hilownay inaan idin mucaanaqayno waxaan u xiisnay inaan aragno adinka oo sharaf leh oo hub ka garwaaxsan oo difaacaya laa ilaaha ila allah fadhiga kakaca walaalayaal waan idin sugaynaa haddaan kulmi weynana waxaad la kulmi doontaan boqolaal ama kumannaan nala mid ah allaha عن لا idankii إله إلا الله هبوا هبوا يا إخوة إنا في انتظاركم فإن لم تجدونا فستجدون المئات من أمثالنا أو الألوف إن شاء الله haddii aad qaadato go'aankaas waxaad liibaanaysaa adduun iyo aakhiro inshaa allah waxa kugu riixaya inaad qaadato go'aankaas kuguna dhiiragelinaya waxaa ka mid ah in maanta waddamada muslimiinta ay kusoo duuleen gaalo askarta gaaladaas ah waa wiilal adiga kula mid ah oo aad isku da' tihiin marka sideed raalli uga noqonaysaa walaal in qof asaagaaga ah uu dhibaateeyo hooyadaada xaaskaada walaashaada habaryartaada eedadaada iyo gabar muslimad ah wallaahi waa wax laga xumaada arrintaas marka ugu horraysa ee aad soo xirxirato boorsadaada waxaa dhici karta in maskaxdaadu kuu muujiso inaad ku jirto ilbiriqsiyadii ugu dambeeyey ee noloshaada xaqiiqadana sidaas ma ahan jihaadku waa nolol markii uu alle tilmaamayeyna wuxuu ku tilmaamay wax ina noolaynaya tan kale ma ahan qof weliba oo qoraga qaaday inuu dhimanayo qadarta iyo wakhtiga aan dhimanaynaba waxay ku jirtaa gacanta allah waana isku mid qofka jihaadka ka fadhiya ee dhulkiisa jooga iyo muhaajirka mujaahidka ah ee isaga kala gudbaya saaxaadka jihaadka iyo fagaarayaasha ay raggu ku loolamayaan ibnu teymiyah wuxuu tilmaamaa in dadkii ka cararay jihaadkii shaam ee tegay masar uu daacun laayay halka dadkii haray ee jihaadayna ay sii noolaadeen gaaladii kusoo duushayna ay iska saareen sharaf iyo cisina ku noolaadeen walaal waddadan jihaadka horteen ayay dad qaadeen maantana dad ayaa cagta ku haya beritana kuwo kale ayaa saari doona oo imaan doona ee ka mid noqo dadka ay waarin doonto taariikhda dahabiga ah ee islaamka oo ha noqon qof haamishi ah oo aanay jirin wax uu galo iyo wax uu gooyo toona nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo kula dardaarmaya wuxuu ku leeyahay war daa'ima jihaadka maxaa yeelay jihaadku waa albaab ka mida albaabada jannada oo uu allah kaaga tagsiin doono murugada iyo walbahaarka wallaahi waa xaqiiq hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka ahlu jihaadka ahna arrinkaas uu rasuulku sheegay markhaati bay ka yihiin oo way arkeen walaalka aan allah dartii u jecelnahayow ilaa intee ayaad ka maqnaan doontaa walaalahaaga ku jecel oo aad ka mid ahaan doontaa dadka u halgamaya helitaanka shahaadooyinka adduunyada ama kuwa hunguriga u halgamaya ee suuqyada dhooban ama kuwa baagamuudada ah ee waqtiyada ku bixinaya baraha bulshada iyo internetka waa ayaan darro walaal inaad adigoo noqon kara halyey umadeed aad naftaada uga raalli noqoto inaad ahaato qof daatadiisa u nool oo ka fakara calooshiisa oo keliya ugu dambayntii si aad u dhiirato go'aanka jihaadka iyo hijradana u qaadato waxaan kugu waaninaynaa walaal inaad akhriso rasaa'isha jihaadka ama aad ka dhegaysato culimmada muslimiinta ee duubay rasaa'ilkaas iyo kutubta jaanibkan ka hadlaya waxaa ka mid ah risaalada axkaamuljihaad wa fadaa'iluhu oo uu leeyahay alcizuddiin bin cabdisalaam waxaana duubay sheekh casaam abuuyaxya iyo kitaabka mashaaricu alashwaaq ilaa masaaric alcushaaq oo uu leeyahay ibnu casaakir waxaana duubay sheekh fu'aad maxamed khalaf waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan kugu aragno saaxaadka jihaadka iyo wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka إخوتي في الله لقد ابتلى الله الأمة بطواغيت اجتالوا الناس عن دينهم فهجرت السنة walaalahaygu wuxuu alle ummadda islaamka ku imtixaamay dhawaaqay dadka ka hor istaagay diintooda sunnadii ayaa laga hijrooday bidcadiina waa ay faaftay fidradu way fasahaaday jihaadka waddada allahna waxaa dad badan oo ka mida caamada muslimiinta looga dhigay qariska xoornimo shayaadiintii insigana waxay dhinac fadhiisteen shayaadiintii jinniga iyagoo taagan dhabihii uu mari lahaa qofka muslimka ah kana reebaya jihaadka ayay ku yidhaahdeen haddii aad jihaadu waa lagu dilayaa xaaskaagana waa laga guursanayaa carruurtaadana agoomo ayay noqonayaan waxay ku leeyihiin yaad uga tegaysaa xaaskaaga quruxda badan yaana u baarinimo falaya hooyadaada waayeesha ah yaa gadaashaada xanaanayn doona cunuggaaga yar iyo aabbahaaga waayeelka ah sideed isaga dayacaysaa shaqadaada wanaagsan ugana hijroonaysaa gurigaaga quruxda badan balse haddii kuwa sidaas leh aad u sheegto inaad aadayso dalxiis ama aad ka qaybgelayso siminaar lagu qaadanayo duruus ku saabsan cilmiga adduunyada waxaad arki lahayd wejiyadooda oo faraxsan waxay kugu garab istaagi lahaayeen waqti hanti iyo talo waxayna jeclaa lahaayeen inay ku raacaan xitaa boorsadaadaba ha dhex galaane iska ilaali walaal in dadkaas cadowga uu isku qarinaya labiska ehelnimada iyo saaxiibtinimada ay ka hor istaagaan jihaadka iska ilaali inay ku dhagraan oo ay ku lumiyaan
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم احذر أيها المتردد أن تقبل العيش على قناعات ka الآخرين digtoonow midkaan labalaybaynayow inaad isaga noolaato arrinay ku qanacsan yihiin dad kale ka gadaal markaad aragtay xaqa uu qalbigaagu taabtay ha noqon abudaalib oo kale oo ahaa adeerkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam kaasoo yaqiinsaday in wiilka uu dhalay walaalkiisa uu yahay rasuul markii geeridu ku timidna ku adkaystay in noloshiisa ay ku dhammaato sidii ay jeclaayeen cadowgiisa ilbiriiqsigii ugu dambeeyey noloshiisana yidhi waxaan ku dhimanayaa diintii awowayaasheeda quraysheed adiguna midkaan gartay in jihaadku uu xaq yahay kadibna doortay inuu ka fadhiisto marka ay geerida kugu timaado sariirta hareerahaagana ay soo fadhiistaan kuwa maalin maalmaha ka mida sheegaya in jihaadku yahay mid lagu go'o qaacidnimaduna tahay mid lagu raago ay isu yimaadaan iyagoo isku tacsiyeynaya midka kugu jecelna uu yahay kan ilmada kugu qubaya kuwa kalena waxayba ku mashquulsanaan doonaan buuxinta qarashaadka duugta dhaqidda iyo kirada isbitaalkii aad ku jirtay waxay kaaga tageen sariirta iyagoo kuu reebay ubaxay ku qoran tahay beentoodii ugu dambaysay oo ah waxaan kuu rajaynaynaa caafimaad degdeg ah waana markii ay garteen inay tahay dhammaadkii iyo way geeridu timid xilligaas marka aad gaarto ayaad soo xusuusan doontaa kelimaadkan shanlayto ayaadna dareemi doontaa mana ahan waqti ay shanlayto wax kuu tarto cajaladihii shuhadada ayaa si deg deg ah maankaaga u soo mari doona waa xamse bni cabdilmudalib anas ibnu nadar cabdalcazaam abu muscab azarqaawi abuleyth alliibiyo iyo abujihaad almisri shuhadadaas gadaashooda ilaa maalinta aad dhiman doonto waxay noloshaadu u muuqan doontaa mid gaaban oo si deg deg ah ku socota xilligaas ayaad ogaa doontaa inaad adigu tahay mid ka khasaaray kuwa hareerahaaga jooga ee jihaadka ka fadhiistayna ay ku khayaaneen waxaad ogaan doontaa markaas inaadan la mid ahayn kuwa aad jeclayd ee mujaahidiinta ahaa haba ka sinaataani aragtida qaar iyo sheegashada jacaylka in loo baxo jihaadka shuhadadu waxay u dhinteen sidii ay jeclaayeen oo ay tamaninayeen adigu waxaad u dhimatay sidii ay jeclaayeen kuwa jihaadka ka fadhiya ee hareerahaaga jooga ستعرف أنك لست سواء ومن كنت تحب من المجاهدين وإن تشابهتم في وجهات النظر وادعاء حب النفير في سبيل الله فلقد ماتوا كما يحب ويتمنوا ومت على ما يحب القاعدون من حولك ولا حول ولا قوة إلا بالله يجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa horraantii bishan rabiicu thaani magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka dhacay weerar nafurnimo oo lala beegsaday kolinyo ay la socdeen saraakiil amerikaan ah iyo kuwa dalka yuganda waxaana camiliyadan oo ka dhacday nawaaxiga villa baydhabo dhimasho iyo dhaawac ku noqday saraakiil amerikaan ah haddaba weerarkaas waxaa fuliyey istishaadii lagu magacaabo caasim oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka hor inta aanu u dhaqaaqin howlgalka ayuu idaacaddii islaamiga al-andulus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu siiyey waraysigan muhiimka ah ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن أصبحوا فالخصم يرهبهم وإن جن المساء فكلهم أواب ألقوا إلى الدنيا wallaahi bilaahi tallaahi jeyshka xarakatu shabaab almujaahidiin kulligood waxay ballan iyo cahdi kula galeen inay maktabkan istijhaadiyiinta ay kusoo wada biiraan aan alla subxaana wa tacaala ahina laguma caabudi doono insha allahu tacaala ha ku ledinina hana ku gam'inina dalkan inaa gaali keentiin guryihiinna iyo meel kastoo aad joogtiin aan kugu imaanaynaa haddii aad isleedihiin kulley adduunyo waad kusii noolaanaysaa insha allahu tacaala baktiyadiinna insha allahu tacaala dhagxaanta kusoo kordhumi doontaa insha allahu tacaala
meel kasta haddaad iskaga soo baysataan inaad diinta islaamka aad burburisaan wallaahi ma burburinaysaan insha allahu tacala intaan nool nahayne waxaa filan doontaan biidn illahi tacaala weeraro joogto ah
iyagana aan ilaahay iyo islaamkaba uga aaro aan aankumada jecelahay ilaahayna weligood meel ugu soo ururiyo ilaahay idanka ee tiro iyo tayaba ay baaba'aan ma jecela wallahi iyo billahi tallah
هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سراب
insha allahu tacaalaa sida waxa waaye afghanistaan ay u kala carareen nimanka kaabul insha allahu tacala idinkana sidaas iska daran aad u kala carari doontaan idinkana meesha gale laheedeen aa la iska rabaa insha allahu tacaala annagana intaan noollaa biidni illahi alkariim diinkan ilaahay hal xaba uma dhimi kartaa ciidankaa doontin sameeya insha allahu tacaala ilaahay diinkiisa ilaahay horba u sheegay inuu diinkiisa difaacanayo
ولكم يجادل حوله المرتاب هم نجمة في أفقنا لما غدا
cabdulaahi xasan iimaan oo ku magac dheer cabdulaahi xaliye ama caasim waa haliyey ka dhashay beesha reer shabeelle gaar ahaan reer ciise sannadkii kun sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii ayuu ku dhashay degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose wuxuuna ku soo barbaaray waxbarashadiisa aasaasigana ku soo qaatay degmadaasi tanii markii uu garaadsaday wuxuu goobjoog u ahaa la noolaana in badan oo ka mid ah dulmiga iyo gabadfallada lagu haya muslimiinta iyo xadgudubyada aan loo meeldayin ee ay ku kacayaan saliibiyiinta ku soo duulay waddanka taas oo ku hoggaamisay shahiidkan in markii uu soo gaaray da'da qaangaarka durbaba soo haleelo walaalihiisa mujaahidiinta
dadka muslimiinta waxaan leeyahay taas ayaa inoo balan ee diinka ilaahay u kacan ilaahay asagaa diinkan wax waaye ballanqaaday inuu u gargaarayo annagana marka aan naqanno wasiiladii aan naqanno ilaahay diinkiisa uu waxa waaye uu gargaari lahaa maanta maalin diinka ilaahay gargaaruu rabaa aan kacan
wuxuu ahaa mujaahid geesi ah dhiirigeliye ah la wareega zimaamka boorinta iyo taxriidka mar waliba oo uu walaalihiisa ka dareemo caajis iyo niyajab macnawiyaadkuna hoos u dhaco ka hor inta uusan soo haleelin guutada istishaadiyiinta waxa uu ka tirsanaa maktabka jeeshka gaar ahaan jabhadda ribaadka uga jirta gobolka banaadir ee harsadka iyo hoyaadkaba u diiday cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaanka ku jooga caasimadda kadib halgan jihaad iyo dalxiis uu muddo sannado ah dhex jibaaxayay wuxuu shahiidkeenna masiiradiisa ku soo khatimay howlgal barakaysan oo uu allah ku shaafiyey quluubta muuminiinta kuna argagax geliyey acdaadiisa kadib markii uu camiliyad fariid ah ku beegsaday kolonyo saliibiyiin ah oo isugu jiray amerikan iyo yugandheesa camaliyadan oo dhacday lixdii rabiicu thaani ayaa lagu beegsaday saraakiil amerikaan ah oo ka tirsanaa shirkad lagu magacaabo bacific architectis and engineeris oo ah shirkad qaabilsan horumarinta arrimaha difaaca iyo milatariga islamarkaana taakulaysa ciidamada maraykanka kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta saraakiisha shirkaddan oo khamiistii lasoo dhaafay howlo shaqa ka waday xarunta villa baydhabo islamarkaana xogtoodu ay si hoose ula socdeen mujaahidiinta ayaa loo diyaariyey camaliyad qorshaysan waxaana camaliyadaasi loo doortay walaalkeen cabdulaahi xaliye oo kamiin ka galay meel aan ka fogeyn xarunta saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in camaliyadaasi barakaysan lagu dilay saddex gaal oo saliibi ah kuwaasoo kalahaa sargaal amerikaan ah iyo mid yugandhees ah oo ka tirsanaa shirkadda iyo askari ka mid ah ilaaladii yugandheeska aheyd ee la socotay halka sidoo kale lagu dhaawacay sargaal kale oo caddaan ah oo ka mid ahaa howlwadeennada shirkaddaas iyo askari yugandhees ah oo ka mid ahaa ilaaladii galbinaysa shirkaddaasi waxaan ku arkay xaafadda wadajira khaasatan istaal madiino iyo derbiga u dhexeeyo istaal banaadir kabacdii inoo baawurihii baan ahay caasi meesha ku xaraysanay oo naga hadlaysanay baan kala soo baxay baabuurta amison oo meesha maraysa oo laba baawura ayaa waxaa lagu dhuftay baawur qanax kadib annaga meeshii wax dhacaysay waa la yaabnaba annaga hawada qof walbaaba meeshay maraysay ee derbi ku dhigtay kadib indheyga waxaan ku saaray anigaas dhimasho aniga ilaa iyo waxaan arkay saddexdii nima baawurka saaray amison baawurka mida iyo baawurkii qaraxa oo googo'ay iyo ninkii baawurka qarax watay oo meel ku dhacay sidaal banaadir hadda alxamdulilah shukri waan ka badbaaday aniga laakiinse meeshii argagax baa ka jiro dhibaato badan oo burbura maanta ka jirto meesha dhimasho aniga ilaa iyo waxaan arkay saddex nimanka ajnabiga amisonta iyo hal nimoo ninkii isqarxiyo oo soomaaliya wax dhaawacaan arka ma jiraan aniga imaamo kale kaliyaaba meesha joognaba iyo laba nimo mootaaliya waxba gaari wax gaari male
muuqaalo laga soo qaaday goobta camaliyaddu ay ka dhacday ayaa sidoo kale muujinayay saraakiisha ameerikaanka oo iyagoo argagaxsan difaacyo uga jira goobta ay camaliyaddu ka dhacday islamarkaana wiishas ku daabulanaya gaadiidkii looga burburiyey iyo haraadiga qalabkii ay wateen oo uu qaraxa saameeyey istishaadi cabdulaahi xasan iimaan cadowga allah ugama harin raadkaas xanuunka badan oo keliya balse waxa uu sidoo kale u diray fariimo xambaarsan dhiig hor leh wuxuuna saliibiyiinta duulaanka ku jooga soomaaliya u caddeeyey in ay ku jebi doonaan soomaaliya si la mid ah sida ay ugu jabeen afghanistaan muqdishona la furan doono si la mid ah sidii loo furtay kaabul
هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سرار هم لقنوا خصم العقيدة درسهم ولكم يجادل حوله المرتاب هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصليب تراب بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أولا أنا عبد الله حسن إيمان مقع مجاهدين تي قانان وعبد الله إي قانان مساء walaalay hadda aan uu ka soo tagay waxay ii yaqaanaan cabdullaahi xaliye iyo sahel walaalaha hadda maktabka istishaadiyiintiin waxay ii yaqaanaan caasim oona ku dhashay degmada afguuyi qabiilkeygiina uu yahay waxawaaye reer shabeelle aana ka ahay reer ciise macmalkan waxaan kusoo biiray labada kun iyo tobanka alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan oo intaan waxawaaye isoo gaarsiiyey oo ilaahay igu sugay alxamdulilah suma alxamdulilah awoodu teena ma aana isku aana sugin waa awood ilaahay subxaana watacaala waxaan markaan halkan kaga dardaarmayaa walaalahii mujaahidiinta meelkasta ay joogaan waxaan idin leeyahay ikhwaani waxawaaye ilaahay subxaana watacaala dartiisii usoo wada baxnay oo ilaahay subxana wataala inuu naga raali naqdo oo lafaheeni dhiiggeeni dhacaankeeni aan diinkan ilaahay aan ku kor yeelno ikhwaani waxaa idin leh sabra oo dhabar adeyga oo waxawaaye maanta walaalihiin waa arkaya waad arkaysaan ilaahay subxaana watacaala nasriga uu siiyey oo markay waxawaaye ay sabreen ay dhabar adeegeen oo ilaahay subxaana watacaala waxawaaye ay u run sheegeen ilaahay eegana maanta waa u run sheegay anagana marka waxaa nagala baahan yahay insha allahu tacaala haddana se eega u dhabar adeegaan u sabreen aan maanta anagana u sabarna u dhabar adeegno insha allahu tacaala anagana waxawaaye ilaahay subxaana watacaala nama mooga ilaahay subxaana watacaala nasrigu maanta eega uu siiyey aniguna ilaahay wuuna siin doonaa insha allahu tacaala laakiin waxay ku xiran tahay inaan sabarno nafta aan bixinno aan ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsanno waa ilaahay subxana watacaala aayadda suuratul anfaal wuxuu ku leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana waxa waaye hadda ilaahay aad ka boqdaan oo waxa waaye ilaahay subxana wataala si dhab ah uga boqdaan idinkii iyo gaalo oo ilaahay wuxuu dhi waa idinkala saarayaa waxay ku xiran tahay laakiin ilaahay subxaana watacaala aan isku xirno oo waxa waaye aan sabrno siday iyaga u sabraayeen gaalada labajibaarkeeda aan u sabrno diinkan waxa waaye nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu salaam iligtiisa loo soo riday waxa waaye asagaa u dhaawacmay annagana maanta waxaan rabnaa in waxa waaye sidii nabigeena maxamed caleyhi salaatu salaam jihaadka uu tamaniyey oo waxa waaye shahaada uu tamaniyey inaan anagana aan tamanino oo waxa waaye aanana ka fadhiisanin oo waxa waaye nafurka iyo waxa waaye istijhaadka ilaahi subxana watacaala diinkiisa maanta waxa waaye gargaaradu u baahan yahay meel maanta waxa waaye nafta lagu bixin lahayn meel ka fiican male in diinka ilaahay loo dhinto oo waxaa nafta iyo maalka in loo bixiyo haddaan taasana samayn ilaahi subxana watacaala yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qooman khayrakum walaa taduruuhu shay-an wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay wuxuu dhi diinka ilaahay haddaad u bixi weysa ilaahay waxa waaye waana idinka beddelan qaadanayaa waxa waa cadaabkiisan ilaahay wuu daran yahay ilaahay cadaabkiisa uma adkaysan karno wax yaroo maanta dib yar anag fadhin aanu adkaysan karin marka ilaahay subxaana watacaala diinkiisii iqwaani aan ku wada sabarno oo dariiqan waxa waaye aan intaan waxa waaye maanta nacshna ugu qaadi lahaa waxaa naga roon in ilaahay subxaana watacaala diinkiisa aan u dhimanno oo waxa waaye annagoo waxa waaye cizi iyo sharaf inuu ilaahay subxaana watacaala dariiqiisana lagu oofsado rasuulka caleyhi salaatu wasalaam aad garanaysa xadiiskii oo waxa waaye nucaym ibnu bashiir radia allahu canhu ana rajulu jaa ila nabiy sala allahu alay wasalam waxa waaye markii uu weydiiyey ayu shuhadaai afdal rasuulka caleyhi salatu wasalaam markii hore wuxuu dhahay aladiina yulqawna alqawna fi saf falaa yalfituuna hujuuhahum xataa yuqataluu ulaa'ika yatalabatuuna fi lqura fi lculaa min aljanna wayadxaku ilayhim rabbuk waidaa daxika rabbuka ilaa cabdin fii mowdinin falaa xisaabna calayhi addoonka ilaahay u qoslo wax u dhiman maanta ma lahan bal ilaahi subxaana watacaala inuu noo qoslo oo ilaahi subxana watacaala naga raali noqdo aan doonaynaa insha allahu tacaala waxa waaye dariiqaas ikhwaani aan ku sawarno rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam axaadiistiis oo jihaadka kaga hadleen wax lasoo koobi karo ma ahan ikhwaani maanta waxa waaye meesha aan taagannahay wadcigaan ku jiran waa dareemi kartiin insha allahu tacaala sida maanta walaalaheena u sabreen waxa waaye nafsadda ay u bixiyeen waxa waaye jihaadkooda waad waa aragteen waxaa anigana maanta saasoo kale nafta u horno insha allahu tacaala meel kasto waxaa waa bariga africa meel gaali ay joogto biidni illahi alkariim raayadaas way gaari doontaa sida maanta kabul iyo waxa waaye shareecada islaamka lagu maamulayo annagana insha allahu tacaala madaxtooyadu xamar insha allahu tacaala haddaan anaga aana gaarin insha allahu tacaala jiilkan lagu xig insha allahu tacaala ayagaa ka taagi doono insha allahu tacaala ikhwaana marka waxaa idinle waxaa idin dardaarama walaalkiina waxaa waayaan ahay insha allahu tacaala inaad sabartaan oo dhabar adeegtaan oo waxaa waaye diinka ilaahay aan u wada dhiman balanteynan ay noqoto waxa waaye nafurkaasi iyo istixaadkaasi maraan waxa waaye gaarigeena buuxseen maraan waxa waaye inqimaasi aan ku inqimaanseen maraan waxa waaye aan ikhtiyaaleen maraan waxa waaye miyana u dhigeen waxa waaye si fursad naga helin insha allahu tacala ilaahay subxana watacaala wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum khidna ilaahay wuxuu leeyahay kuwa idinku dhow ha idinka helaan ad adayg jaljalac idinka dareemin ilaahay aayadkan wuxuu yaa ayuha nabiyu jaahid ilkufaara walmunaafiqiina waqdud calayhim waxa waa nabi maxamed caleyhi salatu salaam waxaa la amray inuu gaalada iyo munaafiqiinta ku adadkaado insha allahu tacaala ikhwaan waxaa idin dardaaranayaa ayaan la fadhiisan jihaadkan yaa laga gaaban oo waxa waaye inaan xaasaskeen iyo caruurteen iyo guryaheen aan ku raali noqon oo ilaahay diinkiisina maanta meesha idinkuu soo dhowaa meeshaan muqdisho dadkii muslimiinta ah gabdhihii lalaynayo iyo waxa waaye gabdhihii caruurtii la kufsanayo waad dareemi kartiin maantan aan ka seexanno oo waxa waaye xaasaskeen aan ku raali noqon oo waxa waaye shaharkeen aan caddaysano magaaladeena aan dhex wareegno isqaanintaas waa laga fiican yahay mawcidkeen ha ahaado in diinkaas ilaahay nafta loo bixiyo insha allahu tacaala taasa ayna dardaaramne waxa waaye in waxa waaye niska keena cafiyo dadkii aan kasoo tagnay walaalihii aan kasoo tagnay ayagana waxaan le insha allahu tacaala waxaan idinka codsanayaa in ay cafisaan oo waxa waaye markay waxa waaye aada maqashaan geerideena insha allahu tacala ilahay noo soo barisaan oo ilaahay subxaana watacaala noo weydiisaan dembi dhaaf addooma dunuubta iska fara badan tahana insha allahu tacaala in ilaahay subxaana watacaala noo soo barisaan anigana waxa waaye waa idin soo duceynayna insha allah intay naftan ugu jirto insha allah mawcidkeena waxa waaye jannatulfirdows alaclaa biidni illahi alkariim jasaaka allahu khayr dardaarankaga waxaan rajaynaynaa cabdulaahi inuu gaari doono walaalahaga aqoona maxaad baaq ama fariin aad u diraysaa gaalada iyo murtadiinta
gaaloy waa dareemaysiin maanta nimankii waxa waaye idinka awood badnaa ninkii shalay waxa waaye sheegtay fircoonna casri sheegtay maanta asigaa wuxuu taagan yahay mar le aan ka qaato ciidankeyga meeshaan ka aan kala baxo waa dareemaysiin madaxweynihii gaalka ah wuxuu afkiisa ku qirtay jabkii uu qirtay waa dareemi kartiin oo waxa waaye aha isku haleynin nimankii isku haleynayeen maanta inay kala carareen oo laba meel isku sheegta la waayo ciidankeena kuwa muqdisho joogo oo waxa waaye maanta ilaahay diinkiisa kusoo dhiirtay oo la kari la-yahay insha allahu tacaala sida waxa waaye afghanistan ay ay u kala carareen nimanka kabul insha allahu tacaala idinkana sidaas is ka daran aad u kala carari doontaan idinkana meesha gale laheedeen aa la iska raba insha allahu tacaala annagan intaan noolnaa biidni illahi alkariim diinkan ilaahay hal xaba uma dhimi kartaan ciidankaa doontin sameeya insha allahu tacaala ilaahay diinkiisa ilaahay horba u sheegay inuu diinkiisa difaacanayo wax aad u dhimi kartiin kuwa idinka idinka aqli badan oo waxa waaye idinka siyaasad badnaa aa diinka ilaahay ku dhici waayo biidni illahi alkariim idinkana kuma dhici doontaan waxaa idin dambayn doono hookii baa idin dambayn doono intaa anaga nafta nagu jirtan insha allahu tacaala diinka ilaahay inuu nusqaamo marna la sugumaa insha allahu tacaala ee hadda iska toobakeena anaga wallahi waxaa idinka jecelnahay inaad idin dilno oo waxa waaye gawaarideena idin waxa waa idinku qarxin waxaa idinka jecel inaad toobad keentaan oo ilaahay subxaana watacaala usoo laabataan waa diideen insha allahu tacaala saan isi ka daran baashan waa idinku soco doontoonaa insha allah kii idin ikhtiyaalo iyo kii waxa waaye gaari qarxa ay idinku beegsado iyo kii miina idin dhigo iyo kii waxbaa idin inqimaasayo insha allahu tacaala intaas unba anagana balanteena aan balan ku galna insha allahu tacaala intaaba gaalnimo aa ku jirtaan annagana waxa waa sii wadeynaa dagaalka biidni illahi alkariim oo waxa waaye idinka iyo waxa waaye maraykanka iyo waxa caabudayseen waxaa idin leeyahay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannam antum lahaa waariduun insha allahu tacaala jahannam xaawadeed aad naqan doontaan biidni illahi alkariim haddaadan ka toobadkeenin insha allahu tacaala har iyo habeen waxaa u taagannahay in waxa waaye maraan idin inqimaasna iyo maraan waxa waaye miina idin dhigna iyo maraan waxa waaye idin ikhtiyaalno ka zuulumaan insha allahu tacaala waxaa idin leeyahay toobadkeena tuubu ila allah waxa waaye maalintii laisku imaado tooba waxba idin tarmeys nimankan madaxda wax idin sheegi maan insha allahu tacaala kan kale hadda la keena doono madaxweynaha hadda kala doori doono shaydaanka biidni illahi alkariim asuna waxaan leenahay hurdada ladamaysa insha allah kan rafaadka u maray qadarana mari doontaa insha allahu tacaala jasaaka allahu khayr cabdulaahi maxay tahay fariintaada ku wajahan dadka muslimiinta ee jihaadka ka fadhiya ee aan weli soo haleelin halgankan socda
muslimiinta jihaadka fadhi waxaa idin leeyahay goormaad maxaa waaye ilaahi subxana watacaala diinkiisii aad u gaargaaraysa maanta ilahay diinkiisa gaargaar u baahan yahay maanta haddaad diinta ilaahay aad faraha aad ka faraysataan oo dadka shacabka la laaynayo oo aad taagantihin shacabaanahay goormaad ka ceyshaan infiruu kifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illah daalikum khayru lakum in kuntum taclamuun ilaahay asagoo boorinaya dadka muslimiinta ma kala reebin dhalinyaro iyo oday ilaahay ma kala reebin ilaahay diinkiisii waxa waaye in loo wada baxayo uu amray oo ilaahay diinkiisa aan u kacno maanta ilaahay diinkiisa haddaan u kici weyn maxaa aan ay ilaahay la hortagi doonaa maalin maalin ay ka ay xaaladda ay ka dhanaan tahay oo ilaahay subxaana watacaala la hortagi doonaa maxaa diinka ilaahay u qabanay muslimiin ay shacabaanay waxa waaye idinka suurma ilaahay laba qol uu sheegay bis ma uusan sheegin aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إلهي لا ودا سبدو شيغي فريق في الجنة وفريق في السعير إلهي ودا سدحات شعب موس شيغن إلهي غورمات كعيسين إلهي سبحانه وتعالى قندقيس عذاب كيس أمات كي سكرتان والمسلمين جهاد كان إلهي أوكعن ما أنت دينك إلهي قرقار ذو ربا إلهي سبحانه وتعالى دينك سكرقار ذو ربا الدين تم حبا هانتاي إن أنا ما كان قالنا أسكعي لأنه أن قادن دينك إلهي دفاع ذو ربا إخواني دتك مسلمين تم حان لا يهي وحان لا يهي إلهي كعبسده oo kaca ilaahay diinkiisaan isku taagno maanta haddii ilaahay diinkiisa isku taagi weyn ma garanayo maalina isku taagi doono waana lagu weydi doonaa maxaa diinka ilahay usoo qaban diinka ilahayna maanta soo ihaynaysanayo waa u jeedaan nimankan gaalada waxay sheegnayaan waa u jeedaan diinka ilahay laguma dhaqmi karo maxaa marka intaan kadib noo dhiman oo ilaahay diinkiisii mar kasta lagu jeesjeesayo nabiyullaahi maxamed caleyhi salatu wasalaam maar kasta la aflagaadeynayo inaan maxaa iska cunno iska cabno iska raaxaysano ma taasa aan ku raali naqan ilaahi subxaana watacaala cadaabkiisa wuu daran yahay ilaahay asagoo oo muslimiinta buurinaa wuxuu yidhi atakshawnahum miyaad fulayowdeen ma cabsateen wallaahu axaqu an takshaw in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniintiin allah ayaa mudan inaa waxa aad ka boqdaan dadka muslimiinta waxaa leeyahay gaalada dhammaantooda wax waaye waa soo isku soo habarwacdan annagana maanta inaan isku habarwacno diinka ilaahay u midowno maxaa inoo diiday ilaahay waxa waaye asaga diinkiisa asagaa waxa waaye ballanqaada inuu u gargaarayo innaa lanansur rusulana waaladiina aamanuu maca marka ilaahay subxaana watacaala diinkiisa maanta haddaa u gargaari weyn maalin aan maanta waxa waaye aan u gargaari doono ma naqaano insha allahu tacaala dadka muslimiinta waxaan leeyahay taas ayaa inoo balan ee diinka ilaahay u kacano ilaahay asagaa diinkan waxa waaye ballanqaaday inuu waxa waaye u gargaarayo annagana marka aan naqanno wasiiladii aan naqanno ilaahay diinkiisa uu waxa waaye uu gargaari lahaa maanta maalin diinka ilaahay gargaaruu rabaa aan kacano dhalinyartu asaagii waxaan leeyahay maanta haddaad waxa waaye qudusho iyo meel kasta ay joogo maanta haddaa ku raali noqoteen inaa kubad iyo waxa waaye salaxyo aad furataan aad iska baashaashaan waxawaa ilaahi subxana watacaala diinkiisa marba aadana fiirinin dhallinyarnimada waana la weydiinayaa meesha waxawaaye aan ku bixinay ilaahay diinkiisa maanta waxawaaye aan u tababaranno gaaladana iska dhicin iska dulqaadno insha allahu tacaala ilaah subxaana watacaala waxawaa waa naga dulqaadaya dadka muslimiinta waxaa idin leeyahay yaani laga maqlin waxawaaye shaca waanu nahay ayagaba waa u akhirtay inuu waxawaa lagu wado ay jirto ilaahay subxana watacaala horu u sheegay waxawaaye intaasu sano waxawaaye qur-aanka soo degayaa lagu sheegay anagana maanta inaan fadhiisana ma aha diinkaas ilaahay aan u gargaarno ilaahay diinkiisa diiga aan u bixino nafsadiina aan u bixino waxaa mar labaad la hadlaa dhalinyara asaagayaan la hadlaaya kaca oo ilaahay diinkiisa aan u gargaarno oo raayadaas nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu salaam oo waxa waaye wadan jiray aan taagno waxa waaye aan muslimiinta yaanan qudlaamin intaan waxa waaye muslimiinta qudlaamin lahayn gaalada aan qudlaamino oo waxa waaye aan u dhabar adeegno insha allahu tacaala muslimiinay taas aa idinku dardaarma insha allahu tacaala jasaak allahu khayr akhuuna maxaa dardaaran aada u jeedinaysaa umarada jihaadka maanta hogaaminaysa
halkan maxaan ugu dardaarmaya walaalaha gaar ahaan umarada waxaa idin leeyahay horta ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyadda aada haysaan ilaahay idin fududeeyo waxaad haysaan shay waxaad haysaan oo haddaad waxaa waay sidii ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisa amray haddaa uga soo baxdaan aad ku jana tegaysaan haddaadan sidii ilaahay iyo rasuulkiisa amrayna aad uga soo bixi weyseen aad ku naar tegaysaan ilaahay subxaana watacaala horta waxaa idin leeyahay umarada meel kasta ay joogto ilaahay idin fududeeyo mas-uuliyadda aad haysaan ilaahay oogu cabsada oo ilaahay subxaana watacaala daacadiisii walaalaha ku hogaamiya ilaahay idinkan subxaana watacaala idin fududeeyo khaasatan amiirkeena abi cubeyda waxaan ku leeyahay amiirow waxa waaye maanta ilaahay subxaana watacaala amiirkeena kaa horeysha mukhtaar waxa waaye wuxuu kaga tagay dhib iyo mas-uuliyadu kaga tagay waxaa ninka maanta laba qof loo dhiibaa dareemi karo dhibka mas-uuliyadda ay leedahay amiiru ilaahay ha kuu fududeeyo ilaahay subxaana watacaala waxa waaye diinkiisii dadka muslimiinta ku hogaami oo waxa waaye walaalahaada u naxariiso oo waxa waaye dulqaad iyo kaasiino lahaw ilaahay subxaana watacaala maanta haddii waxa waaye walaalaha u dhimirsid ilaahay subxaana watacaala waxa waaye waa kuu dhimirinaya waa garanaya xadiiskii nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ninkii waxa waaye ummadeeda wax ka mid ah oo xeeluu tabaliyo oo ku adkeeyo ilaahay ha ku adkeeyo dha nabiga calayhi salatu salaam waa hawaar ninkii waxa waaye uu u dhimirayn ilaahay ha u dhimiriyo marka ilaahay subxaana watacaala waxaan kaaga baranaynaa inuu ilaahay xilkaada kuu fududeeyo gaaladana si maanta waxa waaye ay kaga kaga qaylisiisay insha allahu tacaala inaad sii laba jibaartid oo ilaahay subxaana watacaala diintiisa aad dhabarka uridid walaalahana aad u naxariisatid aad u jijilcanaatid insha allahu tacaala waxawaaye kaatiimo iyo waxawaaye aada lahaatid iyo dulqaad waxawaaye meesha ay gasho kaasiime dhimran ay gasho way wanaajisaa meesha ay qalafsanaan gashayn waxawaaye waa way xumaysaa ilaahi subxaana watacaala a kuu fududeeyo amiiro marka waxaan ku leeyahay inta aday kaa hooseyso iyo intay kaa dambay doonto waxaan ugu dardaarmayna insha allahu tacaala inaad ku mutaabacaysid inta kaa dambeyso oo mas-uuliyadda u dhiibtay eedana inaad ka fadhiisan har iyo habeen aad ku mutaabacaysid aad la ogaatid suu ilaahi subxaana watacaala uu kugu naxariisto ilaah jannadiisna waxaa ilahi waxaan kaaga baranaynaa inuu ilaahi subxana watacaala muslimiinta in badan waxawaaye baaqa kaaga dhig leanna maxaa yeelay ilaahi subxaana watacaala diinkiisii ayaad hormuud u tahay dadka muslimiinta ayaa hormuud u tahay insha allahu tacaala inuu ilahi shahaada ikhlaasna kugu soo qatimo oo ilaahi subxana watacaala aan kaa ralaan noqdo annagana insha allahu tacaala haddaan kaa dambayno ama kaa horayno insha allahu tacaala balanteena amiiro waxawaa jannatulfirdaws laclaa aan insha allahu tacaala ilaahay kaaga barinayna anagana ilaahay noogu soo bari inuu ilaahi subxana watacaala jannadaasi nagu wada kulmiyo annagoo dhan insha allahu tacaala dadka mujaahidiintan waxaa laga umaradu waxawaaye xilka aad haysaan ku sabra insha allahu tacaala sidii waxawaaye ilaahay rasuulkiisa amrayn waxawaaye ha looga soo baxo oo yaan lagu takirfarin waxawaaye hantida muslimiinta ha la ilaaliyo walaalaha mujaahidiinta ee waxawaaye dhiigood ilaahay dartiisa u daatayn caruurtooda iyo aysan naqan inay waxawaaye ay derbiyada diifka ay ku qayibaan oo waxawaaye ayse waxawaaye ay rafaadaan ilaahay subxaana watacaala maalinta qiyaamana idin weydii doonaa oo ilaahay subxaana watacaala uga cabsada waa tahay waan gartay een cabdulaahi muxuu yahay dardaaranka aada uga tegaysid een walaalahaaga istishaadiyiinta ee kaa dambeyn doona insha allahu tacaala horta maktabka anshaadiinta waxaa idin leeyahay waa maktabka maanta ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisi lagu koryeenayo walaalahan waxaan leeyahay waxa waaye sabra oo waxa waaye dhabar adeyga maanta waad aragteen haddee gaalo ay maqlaan waxa waaye istishaadiyiin ay maqlaan raggaa istishaadiyiinta waxa waaye gaalo waxay kaga oysiiyeen ay waxay tahay ay har iyo haween ay hurdo u diideen haddee xitaa ay nabad qabaan oo meelo ay fadhiyaan isku amni la-yihiin waxa waaye raggaan maktabkan ishaadin waay ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaana watacaala xayuunta gaari ilaahay ha ka qabto ilaahay subxaana watacaala markay ay meel wajahaan ilaahay subxana watacaala ilaahay ha u fududeeyo walaala ikhwaani waxaa idin leh waxa waaye maktabkan meel kasta oo aan joogno inaan ku sabrno aan dhabar adeegno lianna waxa waaye shalay markii aan furmaha aan joognay iyo maanta waa keel daran tahay maanta shaydaanka meel kastuu kaa soo galaya wuxuu is leeyahy ma maxaad waxa waaye nafsadaada maanta aad intaad gaaro khaasida aad qarxinay waxaa waa meel wax badan waa kaaga sheekeenaa cidihii waa kasoo tagtay oo kuu macaynaa maanta waxaa loo baahan yahay inaan dhabar adeegno rag badan oo waxbaa naga horayay ilaahi subxana watacaala shahaadada ka aqbale waxa waaye dardaarmadooda iyo waxooda waad aragteen anigana ilaahi subxaana watacaala ilaahay hana sugo ninka ilaahay sugo ha ilaaha aa sugan ninka ilaahay sugan magu sugnaan karaw ilaahay waxaan ka baranay ilahay inuu na sugo maktabkan shahaadinta waxaan leeyahay insha allahu tacaala waxaa waaye falaa tataradadu hada dariiq insha allahu tacaala waxaa idin leh dariiqan insha allahu tacaala ayaana ka taradudin insha allahu tacaala maanta ma aqaano meel kale aan nafsadda aan ku bixin lahayn maanta waxa waaye walaaleene waxawaa naga horeeyey balantiis ay u oofiyeen insha allahu tacaala aan u oofino kii sugaayana insha allahu tacaala inuu ku sifoowo minhu man yantadir kan shahiidan waawey shahiida waxaan lana ilahi subxaana watacaala ka aqbalo waxa waaye anagana ilaahay subxana watacaala hana sugo intaan waxa waaye aan sugahayno waxa waaye waxa waaye saacadda aan dhaqaaqayna ilaahay subxana watacaala asaa ku cilmi leh waxaan leenahay alla ilaahay waxaan ka baranaynaa saacadda aan dhaqaaqayna insha allahu tacaala asaa ku cilmi lehe insha allahu taala inuu ilaahay na sugo oo ilaahay sakeyni xasiloon ilaahay nagu soo dejiyo oo ilaahay subxaana watacaala aniga iyo shaydaan intaan shaqadaas ku durin ilaa ilaahayna kala teedo oo waxa waaye rucbi argagaxna ilaahay naga ilaaliyo gudmadeen ilaahay aa sugo kara ilaahay na sugo oo intaan shaqada aan ku jirin insha allahu tacaala cayuunta gaalada ilaahay naga ilaaliyo ikhwaani marka waxaa idinka dardaarma inaad sabartaan oo dhabar adeegtaan insha allahu tacaala waxa waaye saacadaan meel laisku soo joogo lama oga insha allah ninkaas inuu niidiisa ku hayo inuu ilaahay subxaana watacaala u raaligelin lahay oo lafihiisi iyo dhiigiisi iyo dhacaankiisi u kala daadin lahay oo ilaahay subxana watacaala diinkiisa u koryeeli lahay in ilaahay aan weydiisano har iyo habeen insha allahu tacaala waxaa idin dardaarmaya sabra oo dhabar adeega oo waxa waaye inta aad sugaysiin insha allahu tacaala waxba ayuu idin soo gelin duldulaal idinku soo gelin shaydaanka ka adkeeya insha allahu tacala ilaahayna waxaa weydiisataan mar kasta aad salaada aad tukataan ilahay waxaa idin shaydaan iyo idinka ilowna idin kala teedo oo ilaahay bayna almashriq walmaqrib idin kala geeyo insha allahu tacaala taasa inoo dardaarmay balanteenna waa jannatu lfirdows laclaa insha allahu tacaala aan dhabar adeegno waxaa inoo balan ee maktabkan waxa waaye kuwa ka maqan iyo walaalaha ka maqan oo waxa waaye jabhaadka iyo kuwa kale makaatiibta waxaan leeyahay nin kastoo wax ku okaan maktabkeega waxawaaye bis ay ku ekeen meeshan waa meesha ilaah lagu raaligelina camalka meesha ugu saraysa waaye waxaa maktabka inkasta uu shaqi uu yahay waxaa lagaa rabaa inaad raasatid waxa waaye derajada sare inaad raasatid markastuu tamani inuu ilaahi subxana watacaala darajadaadii uu saraysiiyo insha allahu tacaala waxaa idin leh yaan waxawaaye derbiyada iyo waxawaaye firaashada geerida nugu imaan insha allahu tacaala cadaabulqabri kama bixi kan ilaahay cadaabkiisana uma adkeysan karnaya su-aalaha qabrigan ilahay inuu noo fududeeyo عذاب القبر waxaa lagu badbaadi karaa insha allahu tacaala gaarigaan insha allahu tacaala gaarigeeni ilahi subxana tacaala na naga aqbalo biidn illahi alkariim dhammaanteen insha allahu tacaala waa garta cabdulaahi ugu dambeyntii waraysigeena ayaan soo gaarnay maxaa dardaaran ah aada u reebeysaa qaraabada iyo waalidiinta iyo ehelka bismillah meeshaan waxaan kala dardaarmayaa waalidiinteedii khaasatan aabahay waxaan leeyahay aabow waxawaaye maanta hooyo waxawaaye ilaahay aa oofsaday oo ilaahay subxaana watacaala waxaan leeyahay kii u shafeecad qaada laha iga dhigo aabow maanta waxawaaye anaga maanta baa leema qasbin oo waxawaaye leema sirsirin anaha kasikeeyi kusoo aada aabow ma ahan in bini aadan wax dhigtay uu sheegay aayadahii qur-aanka iyo axaadiista nabiga caleyhi salaatu salaam markaan fiirfiiriyey oo waxaa ii soo baxday macaankeedii oo waxawaaye dadkii naga horey nabillaahi maxamed caleyhi salaatu salaam dhiigiisa loo soo daadiyey tamaniyey oo waxa waaye in waxa waaye wadadan ku shahaawada dariiqa ku shahaado qaato asxaab badan diinkan loo soo laayay markaan dhageystay ilaahay subxaana watacaala wuxuu i dareensiiyey in waxbaa nafsadeeda ilaahay diinkiisan u bixiyo aabow maanta ma ahan in lay qasbay oo maanta in lay sirsirtay ma ahan maanta anaa lugaheeda kusoo raadsaday xitaa anigoo waxa waaye intaas waxa waaye lay diidayo anaa intaas kusoo celceliyey walaalihii ilaahay subxaana watacaala waa iga aqbaleen maanta aabow adan waxaan ku leeyahay waxa waaye markaad naqashid maxaa waaye istishaadkeena ama waxa istishaadkeeda aad naqdid aabow inaa iisoo duceysid hadda waxa waa igu taageersan tahay waxa waaye markasta waxay igu duceysaa waa arkay insha allahu tacaala aabow adan xanuunka ku hay inuu ilaahay kaa caafiyo oo waxa waaye walaalahaygii kuwa iga dambeeyo oo aabbo waa ogtahay maanta waxay ku sugan yihiin aabbo inaa waanisid ilaahina ku caafiyo ehelkaygina waxaan leeyahay insha allahu tacaala markaaad maxawaad khabarkeena aad maqashaan ha islihinna waxba wiilkiina waa la siray anaa soo doortay anaa diinkan ilaahay u soo baxay inaa dafteedii iyo dhiiggeygii dhacaankeygii aan u kala daadiyo biidni illaahi alkariim hadda taas tiyaan ku taaganahay ehelkeyga waxaan idinla markaa geeridee maqashaan awalan markaa waxba idin soo gaarto nila soo sheego ooyin iyo inaad kala baroortaan iyo inaad waxa waaye aad tacsiyi iyo balaayo aad dhigataan aa idinkaga digayaa insha allahu taala ilaahay iisoo baraya waxa waaye inuu ilaahay iga aqbalo oo idinkan ilahi subxana wataala diinkiisa idinsoo fahansiyo sida anuu ii fahansiyey insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay waanadan ilaahay idinku anfaco anigu ilaahay waxa waaye ajir ha naga siiyo oo ilaahay subxana watacaala noo soo baraya in ilaahay addoommo iska dembi badan aan nahay insha allahu tacala inuu ilaahay dunuubteena noo dhaafo awqaad kasta aad tukutaan insha allahu tacaala shanta waqti waxaan idin leeyahay ilaahay ii soo baray inuu ilaahay subxana watacaala dunuubteeda ii dhaafo ballanteena waa waxa waaye jannatulfirdows laclaa diinkaas ilaahayna ha loo gaargaaro abo maanta waxa waaye murug meelaha loo murugayo maanta waxa waaye ma taagan insha allahu tacaala meesha waxaan taaganahay markaa qabarka aad aad maqashid inaad ku farxdid maanta haddaa lagu dhiilaa wiilkaagaasoo isbaara taagan ama lagu dhiilaa wiilkaaga asagoo waxaa meeshaad qaad ku cunaya nafta ka baxday maanta markaasaad murugi lahayd maanta inaad murugtid ma ahan inaad farxdid bal wakti kasto inaad farxad ku taagnaatid leanna maxaa yeele wiilkaagii ilaahay subxana watacaala diinkiisa ayuu u tegay taasaan aabo kula dardaarmaya ilaahay ha ku caafiyo waxaa waaye insha allahu tacaala ilaahay subxana watacaala hadduu iga aqbalana insha allahu tacaala kuwa u shafeecad qaadalay kuwa ka tahay biidni illahi alkariim insha allahu tacaala aabo taasaan kula dardaarmaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu سار الصحاب وأظلمات أوطاننا واستفحل الإجداب فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جنابه فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جنابه
المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأن guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبنينا السنين كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشي ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون